habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo guddoomiyaha gobolka banaadir u magacaabay sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo horey mar u soo noqday duqa magaalada muqdisho golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo kulan ka yeeshay xaaladda soomaaliya ee xilliga abaaraha madaxweynaha somalilan oo sheegay in doorashooyinka somalilan aan loo haynin dhaqaalo loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dardargeliyo maraykanku waxa ay sheegeen inay macluul isku bedeli karto abaarta ka jirta soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho u magacaabay yuusuf xuseen jimcaale oo horey usoo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir wareegtada kasoo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waxaa warbaahinta la wadaagay afhayeenka madaxweynaha
waraxmatullaahi wabarakaatuhu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markuu arkay qodobka siddeetan iyo toddobaad farqada koowaad xarafka ca iyo farqada labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah markuu arkay qodobka sagaashanaad xarafka ka ee dastuurka kumeelgaarka ah markuu arkay qodobka sideedaad farqada afaraad ee xeerka lamber lix ee soo baxay labayo tobankii febraayo kunsagaalboqoliyosieetankii kuna saabsanaa in gobolka banaadir iyo dowladda hoose ay hoos yimaadaan madaxtooyada jamhuuriyadda markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya markuu ogaaday inay jirto baahi loo qaba in loo magacaabo guddoomiye cusub gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo tixgelinaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta ayaa magacaabay mudane yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyey magacaabistan aqoonta iyo waayo-aragnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye yuusuf xuseen jimcaale oo horey xilkan usoo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dibudhiska muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka banaadir madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay guddoomiye yuusuf jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda dibu-heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo dhammaantood hortabin u leh dowladda salna u ah aragtida madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyey guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho inuu eebba u fududeeyo mas-uuliyaddan culus isagoo ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda oo ay wada shaqayntu kala dhexayso inay si dhow ula shaqeeyaan guddoonka cusub ee gobolka banaadir xeerkan madaxweyne ee lagu magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa dhaqan gelaya maanta oo ay taariikhdu tahay arbaca toddobada sebtembar labada kun iyo labaiyo labaatanka aad baad umahadsantihiin si aad ugu adeegato
afayeenka xukuumadda ah afhayeenka madaxweynaha soomaaliya ayuu ahaa madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan aan loo haynin dhaqaale islamarkaana loo baahan yahay in markaasi la fududeeyo hadalkan ayuu ka sheegay munaasabad maanta lagu dhaarinayay xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka ee somalilan waxaana uu sheegay madaxweynuhu in muhiim ay tahay in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacdo sidoo kalena la dardargeliyo
ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo waa kaa bilahi towfiiq الرحيم marka hore waad hambalyeynayna saddexdii nin xubnood ee maalinta hore la reebay waa kow qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhiday ay gacanta siisay waa kow si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego curfiga baarlamaanada taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo howlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin toddobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka waxaa idin hor yaala hawl culus wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lahaa ayaa jid bixinaya dadkao dhan masxalayay maanta waxay ku seexdaan waxaa jid bixinaya komishankii baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas waa idin taalla kolkaa qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhanayay labadiiba idinka hor yeelaa nimanka oo idinka soo wareegin mas-uuliyadooda marka waxaa idin yeela horta marka hore waxaynu waaya aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan afar qofna ahaatee hadda wad socdan waa hor maxaa inoo xeera marka horta xeer samaysta laakiin markay qar iyo qar tagto haddii reference ba la waayo way safgaran waayaan taa ka digtoonaada oo xiroosaad idinkoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka u dana samaysta laba hawlihiinni waa gudagelaysa waxa u horeeya laydinka sugayaa oo anaan ka sugayaa amaka doorashada madaxweynaha goor baa la gelaya goormaa diyaargarooba eraga kala diyaargaroobe qaranku way taas isku haystaa dusheena taalla hawsha hadda aad ka gutaan waxaa soo harhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo wakti badan bay naga lumisaa doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walba naga kulan waa mar olo lagu jiro oo dadku culoobayo marka lasoo baxana dadkii baa la heshiisiinaya iyadoon tii hore laga busin la buuqayo oo dhaqaale yaraa ee ay taaggeena yar aynu wax ku qabsan lahayna taaba inaga galay ay haddana tii kale soo gelaysa markaasaynu isku arbushmaynaa
qaramada midoobe ayaa kulan degdega ka yeeshay xaaladda soomaaliya iyadoo markaasi warbixino laga dhageystay ambasadoorka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka midooda africa ee admisa qaramada midoobe ayaa kulankan degdega waxay uga gol lahayd xaaladda abaaro iyo amni ee ka jirta soomaaliya waxaana markaasi kulanka loogu baaqay madaxda dowladda iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee qaramada midoobe inay si deg dega uga jawaabaan xaaladda abaaro ee daran ee ku dhiftay soomaaliya meelo badan oo ka mid a soomaaliya waxaa ka jira abaaro baahsan waxaana ay saameyn ku yeesheen dadka iyo duunyada guud ahaan wararkeenii habeennimo saaxiibayaal waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel